ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد آن، إن شاء الله تعالى waxaynu wax ka taaban doonaa maadaama ay soo gashay xilligii ciidda axkaamul ciideynka ama axkaamta laga doonayo ee qofka muslimka inuu ogaado axkaamtaas oo ku saabsan ee salaadaha loo yaqaano ciideynka ciidda loo yaqaano udxiyada iyo ciidda la yidhaahdo ciidulfidriga culima culimmada fuqahada ahi markay kutubtooda kaga hadlayaan waxay u baabeeyeen oo uga hadlaan baab u gaar ah lianna axkaam badan ayaa aada iyo aada ugu ula xidhiira ee salaadaha ciideynka ah marka insha allahu tacaala axkaamta noocaas ay fuqahadu ka hadleen ama ay madaahibulfuqaha ka hadleen wax ka mida inaan wax ka tilmaanno siday noogu kala caddaato axkaamta gaarka ay leeyihiin marka u horeysa salaada loo yaqaano ciidda loo yaqaano ama ciidda la tukado salaadaas iyadaahi ma waajiba ma sunna ma mustaxaba maxay culimmadu ka yidhaahdeen culimmada loo yaqaano jamhuur ulculamaa jamhuur culamaana marka culamada la ilaaqaya waxaa la yihahdaa dhinacay u badan yihin culummadu maalan imaamu shaafici iyo axmed iyo malik saddexdaas waxay leeyihiin waa sunna mu-akadaa weeyaan waa sunno oo aada iyo aada loo adkeeyey waxayna leeyihiin waaqaba calayha annabiyu sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa daa'imay wa amara rijaala wannisaaa an yakhrujuu laha wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam amray rag iyo dumarba inay soo baxaan xata alxuyada minhunna xataa haweenka xaydka qabaa inay soo baxaan ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam amray marka cinda jamhuur ulculamaa waxay leeyihiin salaada loo yaqaano ama salaadaha ciideynka loo yaqaano waa sunna mu-akada weeyaan in laga tagana maaha laakiin qeyb ka mida culummada sida imaam abu xaniifa raximah llahu tacaala iyo riwaayad laga wariyo axmed ibni xambal sidoo kale ibnu taymiya ibnu qayim raxima allahu tacaala ay ku tageen waxay leeyihiin inay waajib tahay salaadaha ciideynka loo yaqaano oo ama ciidulfidriga ha noqoto ama ciidda la yidhaahdo adxa ha noqoto waxay iyagu leeyihiin waa waajib qofka waajib bay ku tahay weliba imaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala isagu wuxuu leeyahay way ka adag tahay wayna maaragtay ka waajibsan tahay salaada loo yaqaano jumcaha lianna nabiga calayhi salaatu wasalaam salaada jumcaha ma amrin haweenku inay soo baxaan laakiin xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ka sugan salaada ciideynka loo yaqaano uu amrayo inay soo baxaan oo lasoo saaro haweenka xaydka qaba iyo haweenka oo guryaha ku jiran hore usoo bixi jirin marka culummada fuqahadaahi labadaas qowl bay ku kala tageen oo mid qole waxay leeyihiin sida loo badan yahay salaada ciideynka loo yaqaano udxiyada iyo salaad yani loo yaqaano fidrada fidriga labadaasuba waxa weeyaan waa sunna mu-akad ah qowlka culamada kalena waxay leeyihiin waa waajib weeyaan kulli waxay wada daliishanayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis ka sugan oo mucadiya warinayso wuxuu leeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay tiri amaranaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam an nakhrujuhuna fi lfitri waaladxa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna amray inaan soo saarno inaan kulli usoo baxno haddaanu dumar nahay ciidda loo yaqaano adxada iyo fidrada loo yaqaano ciidaha la yihahdo weeyaan alcawaatiqa walxuyada wa dawaat lkhuduur sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in lasoo saaro haweenka xaydka qaba haweenka aan gurigood kasoo bixi jirin oo inamada ah oo gurigooda yani ku jiro aan hore usoo bixi jirin inay soo baxaan marka waxay tihi fa ama alxuyada haweenka xaydka qaba nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray wuxuu yidhi fayactazilna asalaa waxay ka dhex baxayaan oo ka fogaanayaan meel salaad lagu tukanayo wayashhadna alkhayra khayrka ayay soo xaadirayaan wa dacwat almuslimiin iyo muslimiinta baryadooda dac- ducada alla subxaanahu wa tacala weydiisanayaan ayay soo xaadirayaan marka xadiiska isaga ahi bay culummadu laba dhinac ka daliishanayaan oo qolana ay leedahay salaada loo yaqaano ciideynka loo yaqaan oo labada ciidoodihii waa waajib ay leeyihiin sidaan sidaan tilmaanay madhabka abu xaniifa iyo keyrkiis ee qolna waxay leeyihiin maya waajib maaha waa sun- sunna mu-akada weeyaan si kastaba ha ahaatee nabiga calayhi salaatu wasalaam een, ciidaha marna kama tegin wuu daa'imay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu usoo baxo oo ciidaha dadka tujiyo saasay mataqaana culumadu markay ugu kala qaybsan yihiin waxaana xoog badan ee qolada odhanaysa ee sida jamhuur culamaa ay leeyihiin waa sunna mu-akada ah waa sunno la adkeeyey oo aan marna qofku ka dibdhici karin kana tegi karin oo la doonaya marka salaada j- la soo gaaro ciidda qof waliba oo muslimihi qof waliba muslimihi oo soo aadi karaa inay soo aadaan oo soo tukadaan oo u yimaadaan meesha lagu tukanayo Een, waxaa kaloo axkaam jirtaa oo la xiriirtaa een, meesha lagu tukanayo xagee baa lagu tukanaya Een, marka laga marka magaalada maka joogo maka la joogo iyo markii deegaanada kale la kala joogo een, way ku kala duwan yihiin oo waxay leeyihiin een, marka maka la joogo alafdalu asalaatu fi masjid alxaraam masaajidka loo yaqaan masjid xaraamka in lagu tukado ayaa fadli badan Een, فإن الأئمة لم يزالوا يصلون العيد بمكة بالمسجد الحرام Een, أئمadiina weligood waxay ku tukanayeen magaalada maka joogay masaajidka xaraamka oo weyn bay ku tukanayeen salaada ciida arrinkaa waxaa tilmaamay oo sheegay imaamu nawowi raximah llahu tacaala ee kitaabka loo yaqaano almajmuuca ayuu aada uga hadlay Ee, imaamu nawowina waa culummada waxa weeye shaafida oo aada loo yaqaano oo ragga fiqiga iyo axkaamta fuqahada lagu yaqaano weya marka wuxuu leeyahay marka magaalada maka la joogo waxaa fadli badan in lagu tukado masaajidka loo yaqaano masjidulxaraam haddii laakiin masaajidka ayan meeshu ahayn yani aan maka la joogin maxaa la sameynaya waxaa fadli badan inaan masaajidka lagu tukan ee lagu tukado meel banaan loo soo baxo si hadda aynu sameyno oo kale een, inaan masaajidkan ku tukanno iyo in meel banaan loo baxo waxay culummadu fadilaan oo la fadilaya oo fadli badan in meel banaan lagu tukado oo maaragtay la aado Ee, arrinkaasna waxa weye sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa laga arkay waxay culimmadu leeyihiin assunnatu an yusalliya alciida fi lmusalla khaarij albalad ila licudrin min matarin aw kayri sida sunnadaa waxa weeyaan ciidda in lagu tukado meel magaalada ka baxsan oo khaarij ah ee, ilaa cududaar in la hela mooye khaarij albalad magaalada banaankeeda loo baxaya ilaa licudrin min matarin aw kayri in cududaar yimaado oo xanuun mataqa roob inuu do-o oo kale ama wax kale yimaadaan mooyaane Een, haddaan cududaar jirin waxaa fadli badan in masaajidkan lagu tukan ee loo baxo oo la aado ee banaanka la aado meel gaar lagu tukado marka waxay leeyihin culimmadu haakada jaraa camalu lmuslimiina fi saa'ir alamsaari walcusuuri saasoo kale bay maaragtay sunnada ku socotay oo muslimiintu ku dhaqmi jireen Ee, marka la fiiriyo la eego meelaha aan magaa- magaalada maka meel kastoo aan ahayn oo ka baxsan saasaa la sameyn jiray marka xadiis ayaa wuxuu leeyahay tilmaamaya bacd culamaa ay daciif leeyihiin oo si fi sunan abu daauud ee xadiiskaana ku sugan yahay oo daciifa wuxuu leeyahay ana annaasa asaabahum mad- marad ee, ana annaasa asaabahum ma- matarun fi yowmi ciidin fasallaa bihim annabiyu sala allahu alayhi wasalam alciida fi lmasjid dadka waxaa ku dhacay ee, maalin roob baa da-ay roob da-ay awgeed ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ee masaajid ku tujiyey masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam buu ku tujiyey marka iyada ah marka xadiiskaasi waxay ka qaadanaya leeyihiin haddii cudurdaar jiro oo roob iyo wax noocaas loo bixi kari waayo masaajidkaa lagu tukanaya Een, imaamu shaafici raximah llahu tacaala waxa wuxuu leeyahay in kaana masjidu lbaladi waasican imaamu shaafici wuxuu yidhi haddii masaajidka magaalada ku yaalla uu waasic yahay oo aad iyo aad u weyn yahay faasalaatu fiihi awlaa lisharafi buqca in lagu tukado masaajidkaas ayaa fadli badan sababtaa buu leeyahay masaajidku uu ka sharaf badan yahay meelaha kale uu ka sharaf badan yahay buqcadda ilahay su- xadiis nabigu wuxuu leeyahay ee, me- ilaahay subxaanahu wa tacaala meelaha buqcadaha ama meesha buqcada wuxuu u jecel yahay masaajidka marka imaam shaafici wuxuu leeyahay haddii masaajidku ballaaran yahay in masaajidka lagu tukado baa fiican laakiin culimmadu waxay leeyihin wasunnatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam axaqu an tutabac sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ba xaq badan la raaco sababtoo ah nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo og masaajidkiisu inuu masaajid sharaf badan yahay oo masaajidada kale ka ajar badan ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam banaanka us bixiyey oo ay dadku banaanka kusoo tukadeen marka sida sunnada ay waxa weeye in la baxo oo lagu soo tukado ee banaanka loo baxo oo meel intii la kiraysto ama meel kale intii la tago banaanka ah lagu soo tukado arrinka isagaahi ayaa maaragtay ee ka fiican laakiin waxay leeyihiin wayustaxabu lilimaami an yakhlufa man yusallii bidacfatin bidac bidacfati nnaas laakiin masaajid mat- matalan ka wasuqa masaajid oo magaalada ku yaalla hal masaajid oo wey magaalada leedahay dadkii markaa markaa waxa fadli badan in la aado banaanka dadka waxaa loo sheegaya magaalada in lagu tukanayo meel heblaayo la isugu imaanayo marka waxa sunno ah imaamku magaalada waxaa laga yaaba inaad joogaan dad aan bixi karin ama dad da' weyn ama dacfi kale jira ama xanuunsan yihiin saas oo kale aan aadi karin banaanka aadi karin marka imaamka waxaa loo suneeyey isaga inuu masaajidka qof uga tago oo dho dadkaa tabarta daran imaanaya inay ku tukadaan baa loo suneeyey ayuu leeyahay arrinkaana waxaa la yidhi cali bn abi aalib radia allahu tacala canhu baa sameeyey marka waxay leeyihin culamadu wayustaxabu lilimaani imaamka sunne u tahay inuu qof masaajidka uga tago aladiina yacjizuuna min khuruuji ila lmusalla fi lmasjidi kuwa ka caajisay inay banaanka u baxaan si ay masaajidka ugu tukadaan kama facala cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu arrinkaa marka waxaa sameeyey cali bn abi aalib marka guud ahaan waxa weeye haddii magaalada maka la joogo waxaa fadli badan masaajidka maka ku yaalla in lagu tukado meeshii aan maka ahayn in masaajid lagu tukado in banaanka loo baxo waxaa fadli badan in banaanka loo baxo ayaa fadli badan ilaa in cududaar jiro sida roob iyo wixii lamid a jiraan mooyaane markaasna masaajidka lagu tukanaya marka banaanka loo baxayo oo dadku ay banaanka kusoo tukanayaan imaamka waxaa loo suneeyey masaajidka jooga inuu qof masaajidka uga tago si dadka tabarta yar yani tabarta yari u yimaadaan ugu tukadaan muxuu yahay marka xukunka khuruuju sibyaani wanisa haweenka iyo dumarka soo baxa marka la leeyahay xukun baa imaanaya se u baxayaan yaasa bixi kara yaansa bixi karin le nabiga alay slatu waslam xadiskan tilmaamaynay umu cadiya radi allahu tacala canha wuxuu amray eh, inay haweenku soo wada baxaan oo kuwii xataa aan soo bixi jirin inagu makhbiyada u naqaano ay soo baxaan xataa kuwii cududaarka lahaay oo aan salaada loo ogolayn inay soo baxaan oo maslaha yimaadaan maadaama la yidhi ha soo baxeen sidee sharcigu noqonaya marka marka culimmadu waxay leeyihiin yushracu khuruuja khuruuju الnisaءi fi اlciidayni eh, min gayri farqin bayna اlbikr wاlhayibi wاlshaabati wاlcajuusi wاlxaa'idi wagayriha waxaa loo sharciyey haweenka dhammaantood inay baxaan ciidda iyagoo aan la kala saarayn gabadha yar iyo midda mataqaana carmalka ah midda dhalinyarada ah midda da-da weyn midda xaydka qabta kulli way baxayaan culummada qeyb ka mid ah waxay leeyihin maa lam takun muctada muctada markay qofku tahay oo intii la furay ay tirsanayso ee ciddada tirsanayso taa iyada ahi way joogaysaa guriga aw kaana fii khuruujiha fitna ama gabadha bixitaanka ee baxaysaba fitna ka imaanaysa taasna waxa way ina baxda lama ogola labadabaa laga reebay laakiin haweenka intooda kale way soo baxayaan aw kaana laha cudur ama cududaar bay gabadhu leedahay oo bixitaankiiba dhib ku ah marka gabadhu waa joogaysaa xadiiskii markaynu akriyeynay oo mucadiya ilahay nabiga calayhi salaatu wasalaam baana amray an nakhrujahunna fi lfitri waaladxaa inaanu soo baxno xilliga lasoo saaro gabdhaha noocaas oo kale dhammaantood ama dumarka ee xilliga salaada loo yaqaano fitra ciida fitriga iyo salaada loo yaqaano adxaa alcawaatiqa walxuyad waan soo akrinayta ayadah marka wuxuu leeyahay ku daray nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ku yidhi bay tiri qultu yaa rasuula allahi ixdaana laa yakunu laha laa yakunu laha jalbaab waxaa laga yaabaa gabdhaha noocaasa maadaama atri kulliha soo wada baxeen oo qaab amara nabiga calayhi salaatu wasalaam u yidhi waxaa laga yaabaa haweenkii qeyb kamid inay jalbaab haysan haweenkii qeyb ka midihi inay jalbaab haysan baa laga yaabaa bay nabiga calayhi salaatu wasalaam ku tiri marka nabiga calayhi salaatu wasalaam u fiirsa wuxuu yidhi wuxuu yidhi eh, walaasheed ha ka soo qaadata jalbaab jalbaab la-aan wax bixi karaa ma jiraan gabadhu markay soo baxayso haddii ay jalbaab haysan gabar kaloo walaasheed oo jalbaab haysata ha ka soo qaadato imaamu nawowi raximah llahu tacaala baa marka wuxuu leeyahay aلصaxiixu ana macnaahu litalbasha jalbaaba la taxtaaju ilayhi marka wuxuu aad uga sii hadlayaa oo kasii hadlayaa inay mataqaanaa arrinka isaga ahi xijaabka ay leedahay ha siiso walaasheed mid iyada ubaahan tahay ma aha hadday iyadu xijaab ubahan tahay qaadanaysa lakin mid dheeraad ka ah ayay gabadhaan siinaysaa oo qaadanaysaa marka waxay leeyihiin culummadu wainamaa yustaxabu lahuna alkhuruuj ida iltazamna biaadaabihi haweenka waxaa loo ogolyahay inay baxaan oo aadaan ciidda inay u baxaan waxaa loo ogolyahay aadaabtii loogu talagalay markay ilaalinayaan markay laasimayaan aadaabtii loogu talagalay gabar muslimada inay baxdo marka u baxayso fayakrujna gayra mutadayibaat way baxayaan haweenku iyagoo aan iscadarin cadar ismarin barafuun ismarin mataqaana waxyaalaha uduga ah oo mataqaana qofka ku dhow uu dareemayo inayan soo qaadan gabadhu soo marsan walaa yukhaalidna arijaal raggana inayan dhex maquuran raggana inayan dhex marin bal yakun naaxiyata minhum waxay ahaanayaan dhinac bay marayaan aadaabta laga doonaya noocaasa marka ibnu xajar raximah llahu tacaala kitaabka loo yaqa fatxu baariga ah wuxuu ku leeyahy majalada koowaad markuu arrintaa ka hadlayo wa fiihi imtinaacun khuruuju lmar'ati bigayri jalbaab xadiiskaa waxaan ka qaadanaynaa inay gabadha xaaraan ka tahay inay soo baxdo iyaan jalbaab wadan gabadhu inay soo baxdo iyadoo aan jalbaab wadan baan xadiiska ka qaadanaynaa maxaa laga wadaa marka nabiga xadiis wuxuu ku leeyahay haweenku markay soo baxaan fayactazilna salaa haweenka xayodka qabaa xadiiskan tilmaamaynay fayactazilna salaa salaaday ka dhex baxayaan meesha lagu tukanayo way ka dhex baxayaan maxaa laga wadaa maxaa yani arrinkaa isaga muxuu yahay marka culummadu iyo ruuxaddeeda aad bay uga hadleen erayaday ka yidhahdeen waxaa ka mid ah waxay ku leeyihiin alxikmatu fi ictizaalihina xikmada ka dambaysa inay ka dhex baxaan meesha lagu tukanaya wax kale maaha waxa weeye fi wuquufihina wahuna laa yusallina maca almusalliyaat idhaaru istihaana bilxaal haddii dumarku dhex taagan yihin meesha safkii dhex taagan yihiin qaybna ay tukanayan qaybna iska taagan yihiin xoogaa meesha waxaa ka muuqanaysa istihaanaya jidho fududays baa ka imaanaysa ummaddu inay wada tukato ama laga dhex baxo ayaa fiican marka wa wuxuu leeyahay marka fastuxiba lahuna istinaaba dalika arrinkaa iyadoo la diidaayo inay dadka qaybna taagnaadaan qaybna ay tukanayaan ayaa waxaa la amray inay baarka u baxaan gaana u baxaan ayuu leeyahay waxaa kaloo la yidhi walaa ba'sa calayhina alxuyad ida dakarna allaha tacaala gabdhaha xaydka qaba markay meesha yimaadaan inay ilaahay subxana wa taala xusaan oo digriga alla subxana wa taala wadaan oo ila takbiir baa la qaadaya takbiirta la qaadaya wax ka qaadaan gabdhii xaydka qabay arrinkaa isaga wax diidaya ma jiraan lianna xadiiskeena ku jirna xadiiskeena akhriyanaba waxaa ku jira falyakun gabdhaha xaydka qaba laga hadlayay falyakun khalfa annaasi yukabirna maca annaas gabdhaha xaydka qabaa meesha imaanayaan lagu tukanaya bay imaanayaan masalihi bay imaanayaan dhinac bay uga baxayaan yukabirna maca annaas dadka marka takbiiranayaan oo takbiirta la akrinayo gabdhahaas waa la akrinayaan gabdhuhu waa la akrinayaan marka qayb ka mid a culummada sida imaamu nawowi oo raximah llahu tacala aan tilmaamay inuu yahay culummada shaaficiyada baa wuxuu leeyahay inamaa yuxramu calayha qira'at alqur'an waxaa loo diiday inay qur-aanka akhriyaan gabadha xaydka qabta laakiin culimmada sida jamhuurta u badan tahay ama sida saxda ahi waxa weeyaan gabadha wax qur-aan u diidaya ma jiro oo wax daliila soo arooray gabadha xayd qabta oo qur-aanka inay akhrido u diidaya ma jiro bal axaadiis kutusaysa inay bannaan tahay ayaa maaragtay jira culimmadu waxay ka hadlaan oo keliya yidhahdaan kitaabka inay taabaan iyadoo kitaabka maaragtay yani qiimihiisa la weynanayo ibn cabaas raximah llahu tacaala ba aad wuxuu uga hadlay maadaama la yidhi haweenkii iyo caruurtii kullaha soo baxeen khuruuju sibyaanka see noqonaya marka dumarka waynu arnay kuwa cududaarka laha waynu arnay xukunkooda caruurtii ka warama marka soo baxaysa caruurtii la keenayay masalahaas waxaa la rabaa in la muujiyo yani shacaa'irta islaamka in la muujiyo maalinta iyada ah oo la arko islaamka la arko shacaa'irtiisi la arko marka nebigu wuxuu amray rag iyo dumar iyo caruur kullu inay soo baxaan in lasoo saaro marka dumarka waynu arnay ciyaalkii marka maxay noqonayaan ciyaalkii axkaamteedu maxay noqonaysaa imaam imaamu raximah llahu tacala bukhaari imaam bukhaari ayaa baab u sameeyey uu maarata ka alle wuxuu ley baabu khuruuju sibyaani ila lmusalla wuxuu baab ka dhigtay ciyaalka baab wuxuu baabkan u yahay u kaga hadlayaa ciyaalku inay u baxaan musallaha lagu tukanaya soo aadaan marka ibn xajar wuxuu leeyay fi lacyaadi xilliyada ay ciiduhu jiraan weeye wain lam yusalluu xataa yayba tukane inay soo baxaan oo yimaadaan weeyaan ibn cabaas raximah llahu tacaala baa wuxuu leeyahay xadiis bukhaari usu saarayo baa wuxuu leeyahay marka la weydiiyey weli yarba waan seen la socono cabdillahi bin cabaas marka nabigu dhimanayo dhowr toban buu jiray shan iyo toban lix iyo toban meelahaas dhowr toban buu jiray cabdillahi bin cabaaska tarjumaan qur-aanka ah marka nabiga calayhi salatu wasalaam geeriyoonayay dhowr iyo toban buu jiray cilmigiisna waa artay meel walba inu gaaray marka waa la weydiye waxaa lagu yihi ashahadta alciida maca annabiy sala allahu alayh wasalam nabiga calayh isalaatu wasalaam yaa ciidda ma ma la xaadirtay ma tegi jirtay qaala nacam marka wuxuu yahay haa waan tegi jirba ibn xajar baa wuxuu ka soo rarayaa marka ibn bataal buu kasoo ka soo raraya wuxuu leeyahay khuruuju sibyaani lilmusalla inama huwa ida kana sabi miman yadbidu nafsahu can illacibi ciyaalka la leeyahay soo baxeen ha soo aadeen musallaha lagu tukanayo wax kale ma waxa weeyaan inamaa huwa ida kana sabi waxa weye haddii cunugu uu yahay miman yadbidu nafsahu can illacib cunug oo ka hanan kara naftiisa cayaarta ile meesha lagu tukanaya cunug maaragtay aad leedahay fariiso oo fariisanaya meesha oo garanaya in meesha lagu tukanayo cunuga unbaa soo baxaya buu leeyahay oo wayacqilu salaa salaadana fahmaya wayataxafadu mima yafsiduhaa oo waxyaalaha salaada fasaahadinayana iska ilaalinaya arrinkaa isagaa baa loo ogolyahay inay soo baxaan marka wuxuu sii raacsho yidhi alaa taraa dabda ibna cabaas lilqisa miyaad arag ibna cabaas markuu ka hadlaya qisadiisii inuu ahaa nin wax kala garanaya oo salaadii iska ilaalinaya laakiin arrinka isaga ahi culummada sida ibn xajar iyo qeyb ka mid waxay leeyihiin arrinku saas maaha bay leeyihiin nabiga calayh isalaatu wasalaam baa wax u jideeyey لأن مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرك آه، نبي عليه الصلاة والسلام وحي أجدي عرورتنا صوبحا وحكا لما هي وحويه تبرك بركة إن بركة علمي هلان ومارتي ساسا لوسو صاري وإظهار شعار الإسلام إن لم وجيه إسلام كقروح ديسي على مديسي بكثرة من يحضر منهم لو قادوا بدأ إسلام كبدن يهي وماشي أسوق إيمانيا baa rag iyo dumar iyo carruur iyo kulli inay maalintaas isu soo baxaan oo banaanka la keenay arrinkaas weeyaan walidalika shurica lilxuyad buu yidhi marka saas awgeed baa xataa ha- haweenkii xaydka qabay oo aan maarata salaada tukanayn lagu yidhi meesha imaada la yidhi waxaa la rabaa in la muujiyo idhaar la sameeyo shacairta islaamka la muujiyo diinta islaamka in la muujiyo maalintaas iyadahna waa dhulkan gaala dadka joogaa fahmi kara ee, marka la isu soo baxo oo kale oo lagu tukanayo conventionka ee, maalintaas oo dhan maarata dadka gaalada ah inay ka shekeeyaan oo islaamka aad uga hadlaan yani markay arkaan islaamka quwadiisa iyo badadiisa markay arkaan marka wuxuu leeyahay xadiiskaas wuxuu kutusayaa cunuga wax kala fahmaya iyo cunug kastaba labadaba in la keeno meesha la keeno weeyaan laakiin waxaa la rabaa qofka soo haynaya eh, an yakuuna maca sibyaani man yadbiduhum cama dakara min allacibi wanaxwi wixii la sheego cayaar iyo wax noocaas oo kale qofka ilanlaya inuu yimaado ayaa fiican buu leeyahay marka halkaas waxa weye qisadaas waynu fahnay dumarkii iyo carruurtii usoo baxayeen waxaynu insha alla tacala gelaynaa waqt lkhuruuj waqt lkhuruuj ila asalaa goormaa salaada la aadaya Eh, axkaamta markaa fiiriso oo ku kala duwan yahay imaamku markuu imaanaya iyo eh, dadka mu'miniinta markay tegayaan iyo waa lagu kala duwan yahay marka goormo ayaa la tegayaa salaadin loo soo baxayaa wuxuu leeyahy culummadu yustaxabu takbiir ila alciidi bacda salaati subxi ila alimaam sideedaba waxaa la jideeyey takbiirta in la qaado maalinta ciidda ah salaada subax marka laga bilaabo qofku inuu qaado weeyaan ilaa laga ilaa imaamku imaamka mooye imaamka mooye inta kale takbiirtaasay wadayaan meesha markay tagaan takbiirtii wa- waa sii wadayaan ilaa imaamku mataqaana soo baxo imaamka isaga laakiin intaa lagama rabo wuxuu leeyahay fa inahu yataakharu ilaa waqti salaati isagoo dib u dhacaya qofka maalinta tujinaya oo khudbad akrinaya oo imaamkaahi waxba inuu soo hormaro isaga maaha waxaa soo hormaraya oo sunnada ah dadka musaliinta tukanaya oo takbiirtii sii akrinaya isaga marka fa inahu yata- yataakharu isagoo dib buu yaro dhacaya ilaa waqti salaati ilaa laga soo gaaro xilliga salaada maalan nine baa la tukanaya nine oo shan dheer bu inu yimaada wey imaamku inta kale waxaa imaanaya dadkii baa sii fadhiisanaya oo sii akrinaya takbiirtii arrinkaas waxyee ka yimi lificlihi sala allahu calayhi wasalam dalika nabiga calayhi salaatu wasalaam baa saa sameeyey maadaama nabiga imaam ahaayo oo tujinaya khudbadii akrinayay ee dib buu nabigu u dhacayay dadku markay isu yimaadaan oo isu soo baxaan oo meesha la yimaado ayuu maaragtay ee nabiga calayhi salaatu wasalaam imaan jiray fa ida jaa ila lmusalli ila lmusalla hadduu musallaha yimaado wa qacada fi makanin mustatirin can innaasi falaa ba'sa imaamka maalan hadduu soo hormaro maalan soo hormaro eh, inuu intuu soo hormaro uu meel dadka ay u jeedin fariisto oo iska asturo halkaa fariisto wax dhiba keena ma jiraan leanna dadku badana waa la yaqaanaa markay imaamka arkaan waa la kacaya waa la soo kacaya marka si intaas u dhicin imaamku hadduu soo hormaro inuu dib u dhaco oo soo daaho ayaa fadli badan oo fiican oo xilliga salaada imaamku yimaado laakiin hadduu soo hormaro oo meel fariisto dhinaca far iska fariisto oo dadku ay u jeedin arrinka isagana wax dhib oo keenaya ma jiraan qaalahu saaxibu lmuqni arrinkan waxaa yidhi saaxibu lmuqniga waxa weeyaan ibnu qudaama sheekha loo yaqaan ibnu qudaama oo madhabkan xanaabilada ah ee kitaabka kutubada fuq- fiqiga maarata alifay ayaa iska leh ee ereyga isaga keenay imaamu malik raximah llahu tacaala waxa uu leeyahay waa saaxib saaxib muwaa waxa uu leeyahay مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه sunnadu waxay ku tagtay oo sida sunnada waxa weeyaan imaamku inuu soo baxo oo gurigiisa ka soo baxo qadar dhan ilaa intuu soo gaarayo meesha musalla markuu soo gaarana maaragtay si laga tukado markuu soo gaarana waqad xallat isalaah salaadda xilliga la soo gaaray fa amaa gayruhu laakiin qofkaan imaam ka ahayn fa yustaxabu lahu takbiir wadunuwu min alimaam qofkaan imaamka ahayn isaga waxaa loo jideeyey inuu takbiirta sii wado intuu meesha yimaad takbiirta sii akriyo iyo wadunuwu min alimaam imaamka inuu hoosta kasoo galo meesha memberku yani member in la keeno ma aha marka ciidda ah laakiin meesha istaagayo imaamku istaagayo marka imaamku istaagayo oo ka khudbaynayo inaad usoo dhawaato fadhiisato saasaa sunnadaa weeyaan marka waynu oranaa marka la aadayo waxaa fiican mataqaanaa yustaxabu tabkiir marka hore waxaan mal takbiir baan ihi lakin waxa weeye yustaxabu takbiir yani tak- ee, tabkiir waxa la yihahda weyaan atabkiir tabkiir waxaa la yihahdaa qofku inuu sii kallaho weyaan marka in lasii kallaho oo lasii aado sa- ee, meesha lagu tukanayay dadka ma'muumiinta baa loo jideeyey kallahaad baa loo jideeyey imaamka mooye imaamku isagu dib buu usoo dhacaya saa nabiga calayhi salaatu wasalaam baa sameeyey laakiin hadduu soo hormaro meel gaara fadhiisto oo dadka u jeedin arrinkaa isagana dhib ma leh laakiin markuu soo galo imaamku yimaado waxaa la rabaa inay tahay waqtiga salaadda ay tahay oo hore salaadda ka xirto Axta- axkaamta kale la raba in laga ogaado een, ciidda waxa weeye aliqtisaalu lilciidayni wa waqtuhu wa tazayunu lahuma ciidda salaada ciidda loo yaqaano in loo soo qubaysto ma loo soo qubaysanaya xukunkeeda muxuu noqonaya qubaysku waqtigee baa la qubaysanaya iyo in loo soo qurxiyo marka waxaa la yustaxabu an yuqtasala lilciidi ciidda in loo soo qubaysto weeye wa kaana ibnu cumar radi allahu tacaala canhuma yaqtasilu yowma alfitri ibnu cumar oo cabdillahi ibni cumar wuu soo qubaysan jiray xilliga yowm alfitriga tan loo yaqaano laakiin xadiis ka sugan nabiga calayh isalaatu wasalaam marfuucahi ma jiro oo kutusaya nabigu amraya dadka uu leeyahay lasoo qubaysto odhanayo maalinta ciidda ma jirto laakiin cabdullahi ibni cumar iyo ayaa saas samayn jiray oo laga maaragtay laga soo daliishanaya waxaa kaloo sugan imaamu bayhaqi raximah llahu tacaala wuxuu kusoo saaraya sanad saxiixa ayuu wuxuu kusoo saaraya oo imaamu albani raximah llahu tacaala oo kitaabka loo yaqaan irwa u qaliilih ku saxiixinayo waxau leeyahay arrinkan wuxuu ka suganya cali bin abi daalib lamaa su'ila can lqusli qubayska marka la weydiiyey qaala wuxuu yidhi goormaa la qubaysanaya bali qaala wuxuu yidhi yowmu ljumuca wa yowmu lcarafa wa yowmu lnaxar wa yowmu lfitr waxaa la qubaysanayaa oo qubayska la rabaa in qofku la yimaado maalinta jimcaha ah oo jimcaha la imaanayo yowmu carafa marka carafa loo soo istaagayo yowmu naxar oo maalinta gowrac ay tahay oo inaga ciidaynu ah iyo yowmu lfitri iyo maalinta ciidda fidrada loo yaqaano qubays baa la baa fiican buu in la sameeya buu maxaa qubayskaas keena marka wuxuu leeyahay waliannahu waxay leeyihin culimmadu waliannahu yowma yajtamicu nnaas maxaa yeelay waa maalin dadku isugu imaanayaan fiihi lisalaat dadka dhan baa isugu imaanaya salaadda isugu imaanaya fastuxib alqusl fiihi ka yowm aljumuca sida maalin jimca oo kale loo jideeyey maalinta jimca iyada axaadiis baa sugan oo nabiga calayh salaatu wasalaam dadka leeyahay hala soo qubaysto ila mar qofka imaanaya jumcaha soo aadaya ha soo qubaysto oranayo marka maadaama jumcihii sidaas la yidhi dadka isu imaanayaan badan yihiin maalinta ciidda ana dad badan baa isu imaanaya marka in lasoo qubaysto ayaa fiican wa in iqtasara cala alwuduu'i ajza'ahu laakiin haddii qofku ku gaabsado ee wasaqaasho keliya haddii wasaqaasho keliya ku gaabsato waa kaaga filan tahay wax diida ay tahayna ma jiraan oo dembi mataqaana kufulayna ma jiro waa wax wanaagsan baa samaysa marka waxay leeyahay kamaa yusanu tan- atandiifa bixalqi الshacri wa taqliimi اladfaar waxaa kaloo sida loo sidaasoo kale loo su- loo yani jideeyey loo suneeyey in la isnadiifiyo iyo timaha mataqaana in lasoo jarto wa taqliim اlatfaar cidyaha in lasoo jaro ila fi ladxa mooye salaada loo yaqaano ciidda udxiyada loo yaqaan ta hadda ku jirna weyaan laguma ogolo qofka raba qofka niyeystay qofka soo niyeystay inuu ne yani uu udxiyo qalo maalinta udxiyo la qalaayo qofkii niyeystay inuu udxiyo qalaa waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam amray inuusan cidiyaha iyo timaha iyo kulli iska jarin marka haddii aad udxi- aad niyeysatay inaad uxiyo qasho timahaaga iyo cidiyahaaga waa haysanaysaa iska jari maysa markii aad soo tukato soo noqoto udxiyadii la cunaayo markaas baad jaraysaa laakiin salaada ciidda oo fid- loo yaqaan fidrada oo ramadaanka waxaa la jiday iyada- iyada maaragtay in timihi aad soo jarto cidiya aad soo jarto laakiin qofka saynu sheegnay udxi- sala- ciiddan soo socota qofka raba in wax qalo gowraco fasunnatu alimsaaku xataa yadbaxa udxiyatahu ilaa qofku ka gowracayo udxiyadiisa hilibkiisa keenayo inuu cidyaha jira maaha inuu timaha jira maaha wtasawuk liannahu yowma ciidin waijtimaacu maalinta ciidda la isu imaanayo idan ruux abdid waxa weeyaan caday baa la iska raba in la cadaydo weeyaan maadaama ummaddu isu imaanayaan laakiin arrimada aan tilmaamayno xadiis tilmaamaya oo saxiixihi oo marfuucihi in lasoo qubaysto oo mataqaana la soocayo maalinta ciiddaahi ee ma jiro imaamu maalik raximah llahu tacala baa wuxuu leeyahay samictu ahla alcilmi yastaxibuuna atiiba wazinata fi yowmi ciidin imaam malik baa wuxuu yihi waxaan maqlay buu yihi ahlalcilmiga dadka loo yaqaano ragga taabiciinta iyo saxaabadii ayaan waxaan maqlay yastaxibuuna ay jeclaysanayaan oo jecel yihiin sunno ka dhigaan atiiba wazina waxyaalaha uduga ah iyo quruxda lasoo qurxiyo fi kulli ciidin maalin kasto ciida ciidda marka la imaanay in lasoo qurxiyo oo dhar fiican lasoo qaato ee barfuum fiican lasoo qaato waa sunnada buu yihi ay jeclaysteen dadka cilmiga loo yaqaano wasaxa can ibni cumar ibni cumar sidoo kale waxaa saxiix ka noqday xaggiisa oo uu sameeyey annahu kaana yatatayabu yowma alfitri maalinta ciidulfitriga loo yaqaano way soo barfuunin jiray barafuun buu soo marin jiray marka ereyada aan tilmaanay haddaan kasoo hadlaynay waxayna tusaayaan marka ciidda la aadayo in qofku uu kusoo dadaalo inuu soo nadiifiyo soo qubaysto soo cadaydo cidiyaha iska soo jira hadday udxiyo ahayn timahaas kasoo habeeyo hadday udxiyo ahayn laakiin hadday ciiddu udxiyo tahay oo tayna ku jirin oo kale tahay haddaa xoolo galaysid inaad cidiyaha ka taabato maaha inaad timaha ka taabato maaha dharkii xaggoodina waxaa la doonaya inay qurux badan yahay ruxadooda markaad soo baxaysaan dhar qurux badan in lasoo qaatona waa fiican tahay kamaa yustaxabu an yulbasa axsana ma yajidu min thiyaab min athiyaabi sidoo kale waxaa la jiday qofku inuu soo gashado waxa u qurux badan dharka uu helayo kan u qurux badan soo gashado qofku weeyaan lianna waxaa ka sugan cabdullahi ibni cabaas anahu sala allahu alayhi wasalam kaana yalbisu in nabiga alayh isalaatu wasalaam uu ahaa mid labista yowma ciidin maalinta ciidda wuxuu labisan jiray nabiga alayh isalatu wasalaam burdata xamraa go guduudan buu nabigu soo qaadan jiray go guduudan buu nabiga alayh isalatu wasalaam soo qaadan jiray waxyaala nabigu ku isku qurxin jiray bay ka mid ahay nabiga waatuu saxaabigu lahaa nabiga alayh isalaam wuxuu leeyahay habeen habeenada ka mida baan qamar dayaxa fiirshay oo afari tobnaad ah nabiga alayh isalaatu wasalamna waan fiirshay wa calayhi xullat lxamraa wuxuu nabigu gashadaa xulat lxamraa isku joog gududan bu qabtay waa laba maro oo kala sarreeyaho isu eg buu nabigu shito gududan marka waatuu lahaa marna dayaxaan fiirinaya marna nabigaan fiirinaya waxay la qurux badnaa nabiga alayh slat o slam bay la qurux badnaa tu lahaa marka nabigu maro gududan buu soo qaatay waliqowli cumari radi allahu tacala canhu sidoo kale cumar baaba nabiga wuxuu ku yidhi yaa rasuula allahi nabigu wuxuu u keenay maalin maalmaha ka mid ah nin baa wuxuu la taagnaa banaanka iibinaya jaakado oo xariira qurux badan marka cumar baa intuu jaakadii soo qaaday wuxuu ku yidhi rasuulka ilahi maa jaakadan gasho gadato oo maalinta ciidda ayo waftigu markay kuu imaanay u labasato ibtac haadihi tatajamal bihima fi yowmi alciidi walwafdi fi yo- fi yowmi alciidi walwafdi rasuulka ilahi maradan intaa gadato maalinta ciidda a iyo wufuuddu markay kuu imaanaysa iyo maradan soo gasho marka wati nabigu xanaaqaji ohan jiray maxaa aniga xariiri iska galay dadka gaaladaa baa gashada nabigu leeyahay oo nabiga didi jiray lakin waxay kutusaysaa in maaragtay lasoo qurxiyo maalinta ayada ahay maadaama ciidi uu leeyahay uu gasho marka wuxuu leeyahay fadalla calaa an ana tajamula cindahum fi hadihi almawaadic kana mashhuuran maadaama cumar uu yihi ciidda iyo maradan gasho xariirtaa nabiga ku yihi waxay kutusaysaa inay mashhuur ahayd oo caan ahayd xiliyadaas oo kale in lasoo labistaho dhar qurux badan lasoo qaato xiliyada iyada ahayd marka in qofku soo labisto oo markuu soo aadayo oo dhar fiican soo qaato waxa weeye sida sunnada la doonaya weeyaan qofka marka ictikaafka ku jira oo ciiddi usoo gashay masalan ramadaanka waynu naqaanaa ciidda ramadaanka qofku soo ictikaafka ku jira ramadaan ramadaan baa imaanaya qofka isaga ahi maxaa laga rabaa badanaaba dadku waxay geliyaan laba qowl bay geliyaan waxaa ka mid ah waxaa leeyahay ibnu qudaama maruu kitaabka muqniga kaga hadlayo anahu yustaxabu lahu lkhuruuj fi fi hiyaabi ictikaafihi dharkii uu ku ictikaafayo inuu gashadaa fiicano saa kusoo baxo liyabqa calayhi atharu lcibaadati wanusuk si uga ugu harto maryihii uu ku cibaadaysanayey raadkooda si ugu harto laakin cuthaymiin waxa uu leeyahay arrinku saas maaha inahu khilaafu sunna arrinka sheikhaasuu sheegay waa khilaafu sunna buu yihi lianna sunnada waxa weeyaan ciidda in lasoo qurxiyo oo lasoo labisto weeyaan waxaynu insha allah wax ka taabanayna qubayskii waxaynu tilmaanay hadda isnadiifintii iyo maarata isudguntii qubayska isagana xaalkiisa goormaa la qubaysanaya mase lasoo qubaysanaya arrinka iyada laba qowl baa ku jira mid wuxuu leeyahay ba waxaa la qubaysanayaa bacda tuluuci alfajri waxaa lasoo qubaysanayaa marka ay waagu baryo ka bacdi haddii laakiin waagu bariga ka hor qofku qubaysto arrinkaa isagahay falam yajus ka gudumayso waxaa la rabaa inuu qubaysto marku uu fajrigu dilaaco ka bacdi qowl kalena wuxuu leeyahay qowlkaa waxaa qaba madhabka imam shaafici imam shaafici baa arrinkaa qaba qowl kale wuxuu leeyahay jawaasu lqusli qabla alfajri wa bacdi qofku inuu soo qubayso u banaan tahay fajriga ka hor iyo ka bacdiba arrinkaa isagaana axmed iyo keyrkii baa isna qaba axmed ibn xambar iyo keyrkii baa qaba lanna waxay leeyihin waktiga ciidu cirar weeyaan haddii la yaha lala sugo salaada mar qoraxda marka soo baxda kabacdi lala sugo la yihahdo waxaa laga yaabaa waktiga in cirar ku noqdo meesha la aadayna fog tahay marku inuu qoraxda ka hor iska qubaysto qofkii wax u diidaya ma jiraan bay leeyihiin marka labadaba waa ku banaantay qofku inuu qaatoho qubaysto ama salaada ka hor axla iyo qoraxda kasoo ka hor ama ka bacdiba qofku inuu qubaysto u banaantay ciideebaa cunto lasii cunaa ciideebaasna cunto lasii cunin alaklu qabla alkhuruuj lisalaati fi lfitri duna duna aladxaa labada ciidood ciidda loo yaqaano udxiyada loo yaqaano oo hadda soo socota iyo ciidda loo yaqaano fidr fidriga loo yaqaano ciidal fidri loo yaqaano waxay ku kala duwan yihiin midna waxaa la jireeyey yusanu aklu tamaraat witran qabla alkhuruuji ila asalaati fi ciid ciid alfidri ciid alfidriga ramadaan ka dambaysa qofku intaanu salaada aadin oo ciidda aanu aadin inuu timir sii cuno witri buu sii cunaya marka hal xab buu cunaya saddex buu cunaya shan buu cunaya an tres der qofku inuu cuno ayaa la jiday waa ciidda loo yaqaano ciid alfidriga weeyaan sida nabiga calayhi salaatu wasalaam anas uu leeyahay kaana rasuulu lah sal alayh wasalam nabigu wuxuu ahaa laa yaqdu yowma alfitri xataa yaakula tamaraat nabigu alayh salaatu wasalaam ciidulfidriga marka soo tukanaya ma bixi jirin ilaa uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu timir cuno mooyaane wa yaakuluhuna witra witri buuna sii cuni jiray waxau leeyahay ibn xajar fain lam yajid tamran qofka haddaanu timir haysan aftara cuntu cunaya oo afuranaya cuntu cunaya walow calaa maain biyaba allah ka dhigay sababta waxa la rabaa waa soo soome soom baa kusoo jirta inay soon u ekaato marka maaha waagiiba beri salaas waxaa tukatay ciiddii baa la aadaya wax cun inaa cunta weeyaan haddii xataa timir aa weydo biyo cab buu leeyna biyo cabta weeyaan ibn xajar raximah llahu tacala fi lfatxi ciiddaas waa ciidda la yidhaahdo ciidulfidriga wey ramadaan ka dambaysa wa amaa ciid ladxaa ciidul adxaada ka warayada ta hadda ina sugaysa weeyaan dhowrka ber ka dhiman falsunnatu waxaa sunno ah anlaa yaakula xataa yarjaca min almusallaa qofku cunto afka saari maayo ilaa uu kasoo laabto musallihii soo tukado oo fa yaakula min udxiyatah udxay min min udxiyatihi oo markaa wax ka cuno udxiyadiisii in kaana lahu udxiya hadduu xoolo gowracay ama hilib soo gaday arrinkaana waxaa ku tusaya xadiis imaamu termadi wa ibn maajah waa axmed ay wadinaya xadiiskii bureyda an nabiya sal allahu alay wasalam kana laa yaakulu yowma aladxaa xataa yarjica nabiga calayh isalaatu wasalaam ciidda loo yaqaano ciid adxaaga loo yaqaano nebigu cunto ma cuni jirin ilaa uu soo tukado soo noqdo axmed wuxuu ku darayaa fa yaakulu min min udxiyatihi nebigu marka waxuu ka cuni jiray hilibkiisa wax ka cuni jiray udxiyada gowracay wax ka cuni jiray marka axkaamta la xiriirta cunto cunidda waxay ku kala duwanahay baynu raysan u fahno labada ciidood ciidda loo yaqaano ciid alfidriga oo ramadaanka ee ku xigta waxa weeyaan qofku ma baxayo oo musallaha lagu soo tukanayo ma aadayo ilaa inuu timiro sii cuno mooye weliba witri sii cuno tres der haddaanu qofku timir haysan qofkaas waxaa laga doonayaa inuu biyo sii cabo salaada loo yaqaano ciidil adxaa loo yaqaan oo soo socota hadda oo dilxija bisha ayn ku jirno ku jirta salaada iyada ahi qofku waxaa la rabaa inuusan cunto sii cunin oo uu aado musalli musallihii buu aadayaa waa soo tukanaya markuu soo laabto buu udxiyadii hadduu xoolo gowracay xolu gowrac wax ka cunaya haddii kalena qof kaleo gowracay wax la cunaya saas way marka axkaamta kusoo aroortay cuntadeeda marka la aadayo marka musallaha la aadayo oo lasoo tukanayo ma inaad socotobaa kuu fiican kuu banaan dabcan de waxaan ka hadlaynaa markaan cudur daar jirin ma inaad lugeysabaa kuu fiican ma inaad gaadid fuushaa kuu fiican nabiga calayhi isalaatu wasalam se muxuu samayn jiray waxay culamadu leeyihiin assunnatu an ya'tiya alciid maashiya wa calayhi asakiina walwaqaar waxaa sunno ah qofku inuu salaada soo aado ciidda isaga oo soconaya wa calayhi asakiina walwaqaar qofku isaga oo marka xasilooni iyo deganaansho ku soconaya oo aan deg deg iyo speed iyo waxba ku jirin arrinkaa isagana imaamu termedi baa soo saaray wuxuu leeyahy xadiis xasan ah oo cali radi allahu tacala canhu laga warinaayo ina min asunnati sunnada waxa weeyaan an ta'tiya alciida maashiyan ciid inaad timaadadoo soconaya haddii saxaabadu ay yihahdaan ina min asunnati waa marfuuc weye xadi- xadiiskaasi xukun marfuuc buu qaataa nabiga calayhi salatu wasalam baa loo tirinaya marka nabiga waxay ka arkan weye ina min asunnati sunnadii waxaa ka mid ah an ta'tiya alciida maashiyan ciidda inaad aaddo oo aad timaado meesha lagu tukanayo adigoo soconaya xadiiska isagaa dacfi bay ku tilmaama lakin mashawaahid badan buu leeyahay waxaana kaloo jira xadiis saxiixa oo ibnu cumar waa warinayo uu leeyahay kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa kharaja ila alciidi maashiya nabiga ciid buu aadi jiray isagoo soconaya wa yarjicu maashiyan wuu soo noqon jiray isagoo soconaya soo maarataan nabiga calayhi salaatu wasalaam ciidda meesha lagu tukanayo ayuu aadi jiray isagoo lugeynaya uuna soo noqon jiray isagoo lugeynaya marka waxaa kuu fiican inaad sunnada qaadatoho haddii lagu tukanayo meel aan dee dhibi jirin oo cudurdaar si dhulkan hadda barafka iyo waxaa jira aynan jirinin ee conventionka hadda marka lagu tukanayo oo kale hadday xilli samar ku beegan tahay inaad iska lugeyso kuu fiican hadday dhib kugu imaanin inaad iska lugeyso baa kuu fiican sababta nabiga calayhi salaatu wasalaam baa s- lug ku tagay lugna kaga soo noqday inkasta axwaashu ay kala duwan tahay meesha hadda la joogo oo iyo meesha martaqaanaa xilliga waddankeena africa oo kale meesha la joogan ay kala duwan yihiin fain kaana lahu cudur haddii cududaar jiro aw kaana makaanahu baciidan ama meel fog qofku ka imanayo farakiba qofku waa fuulaya gaadiid buu soo fuulaya falaa ba'sa farakiba marka uu fuulo falaa ba'sa dhib ma leh haddii meesha ay fog tahay oo xoogaa ay durugsan tahay ama ay eh, cududaar jiro oo hadda dhulkan oo kale meesha lagu tukanayo haweeyayaa ka sokeeya waxaa laga yaaba inaad so- inaan lugoyn karin baa laga yaaba hadda dhowtoonka qof uu lugoyn karaa dhib weeyaan qofkaasoo kale waxa waye inuu gaadiid qaato wax dhiba oo maarata imaanaya ma jiro dhibaa qaadanaya laakiin marka sunnada loo eego waxa weeyaan inaan qofku iska lugayo waa fiican baa cudarjin qaala axmedu raximah allahu tacaala axmed ibni xambad axmed ibni xambal baa wuxuu yidhi naxnu namshi wa makaanuna qariib annagu waan lugeynaynaa booska naga inoo dhow yahay meel dhow baan degannahay waan lugeynaynaa buyi marka lug baan ku soconaynaa lug baan ku tegaynaa meesha wain bacuda dalika calayhi falaa ba'sa haddii arrinkaasu fogaado oo meeshu fogaato falaa ba'sa an yarkab qofka haddii deegaanku ku fogaado annaga meel dhow baan way noo dhowdahay meeshaan ku tukanaynaa marka waan lugeynaynaa buu yidhi laakiin qofka hadday ku fogaato meesha uu ku tukanaya oo musallaha lagu tukanaya oo muslimiintu isugu imaanayaan ila masaajid maahe meel banaana la aadayaayo hadday ku fogaato oo gaadiid fuulo falaa ba'sa an yarkab qofka inuu gaadiid qaataa dhib ma leh dakarahu saaxibu lmuqni Eh, ibnu qudaama ayaa kitaabka loo yaqaano muqniga ku sheegay arrinkaas axmed ibn xambal oo kasoo naqlinayo imaamu bukhaarina wuxuu ku tilmaamaya baab buu leeyahay baabu lmashi wاlrukuub ila lciid Eh, in loo socdo gaadid in loo fuulo ciidda xaggeeda ayuu maaragtay ku tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaamna wuu yimi eh, lug buu ku yimi wa huwa yatawakau calaa bilaalin nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo bilaal garabka haysta saa u cuskanaya ayuu mar yimi oo soo aaday meesha la yidhaahdo em, wuxuu soo aaday musallihi marka in la aado gaadi la fu- la qaataa waa bannaan tahay laakiin alawlaa almashyu xataa yaxtaaj ila rukuub saasay culimadu leeyihin waxa awleysan oo habboon qofku inuu lugeeyo oo lug ku aado meesha ilaa uu qofku uga baahdo gaadid mooye inuu lugeeyaa fiican imaamu nawowi raximah llahu tacaala isaguna kitaabka majmuuca loo yaqan markuu kaga hadlayo wuxuu yidhi walaa ba'sa an yarkaba fi rujuuci qofku marka uu soo noqonayo inuu gaadid soo qaata dhib ma leh lakin wuxuu tilmaamay marka u horeysay inuu soconayo qofka isaga ahi Eh, gaadid fu- yani gaadid sii fuulay socodkii marka la soconayay ama gaadid fuul ama ama lugeyn ilaa maslaha ka tegaysid i- eh, waxa xukun baa ku saaran xukunkaas oo ah takbiir in lasii qaado inagu ma naqaano waxaynu takbiirta qaadnaa keliya marka aynu maslaha tagno lagu tukanayo baa takbiirta qaadnaa waxaynu kaloo takbiirta qaadnaa keliya salaadaha markaynu tukana kabacdi laakiinse waxaa lagaa doonayaa xilli walbo aad magaalada maraysi aad soconaysi meel kasta aad maraysi takbiirta inaad qaado markaa musallaha u socdo guriga ka baxdo takbiir sii qaad allahu akbar allahu akbar allahu akbar ay mataa takbiirta la akrin jiray inaad si akrido weyaan marka waxaa la doonaya marka atakbiiru fi ariiqi ila musallaa qofka waxaa la rabaa inuu maarata ku tukado masalaha markuu socdo dariiqa dhexe inuu sii akriyo takbiirta culum marka marka waxay leeyihin culummadu wa min asunati atakbiiru fi ariiqi ila lmusallaa wa rafci sawti bitakbiiri lirijaal waxaa sunno ah takbiirta in lasii akriyo marka dariiqa lasii maraayo ilaa laga tegaayo golaha lagu tukanayo iyo codka kor loo qaado ragga marka loo fiiriyo xadiis uu soo saarayo imaam albayhaqi raximah llahu tacaala bisanadin xasanin sanad xasan ama wanaagsan kusoo saarayo oo cabdillaahi bni cumar laga warinayo waxa uu leeyahay ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam kaana yakhruju fi lciidayni nabigu labada ciidood bu usoo bixi jiray maca alfadl ibni cabaas wa cabdullaahi ibni cabaas wa cabaas ibni cabdimualib wa cali bni abi aalib wa jacfar ibni abi aalib wa xasan wa xuseen ibna cali bni abi aalib wa usaamat ibni zaydin wa zayd ibni xaarisa radi allahu tacala canhum raafican sawtahu bitahliili watakbiir nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu usoo bixi jiray ciiddu usoo bixi jiray waxaa nabiga markuu soo baxay la socday fadli ibni cabaas iyo cabdillahi ibni cabaas oo imaadeeri nabiga yihiin wa cabaas ibni cabdalib cabdimualib oo nabiga adeerkiis ahaa wa cali bin abi aalib wa jacfar ibn abi aalib labadaas walaalo weye nabiga imaadeer bay yihiin wa xasan iyo xuseen oo nabiga awahw yahayoo faadumay dhashay cali bin abi aalibna oo aabow yahay wa usaama ibni zayd wa zayd ibni xaarif raggaa saxaabada oo nabiga kugu jeclaa wayaane ayaa nabiga soo raaci jiray oo la soo aadi jiray dhinaca masallaha lagu tukanayo raafican sawtahu bitahliili watakbiir nabigu wuxuu ahaa mid cod kor u qaadaya buu ahaa bitahliili watakbiir tahliil waxa la yihahda allahu ak- tahliil waxa la yihahda laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah baa la yihahda laa ilaha watakbiiri iyo takbiirti allahu akbar allahu akbar allahu akbar marka nabiga calayhi salatu salam saa samayn jiray inaa adiguna samayso weeyaan marka nabiga markuu guriga ka baxo oo sii socdo takbiirtaas buu akrin jiray oo uu la jahri jiray korna uu qaadi jiray inta uu sii socdo sidoo kale imaam daari qudni waxa uu soo saaraya uu leeyahay ibni cumar radia allahu tacaala canhu xadii isaguna saxiixa weeyaan oo imaam albani fi irwaai qaliil ku saxiixinayo waxau leeyahay ana ibna cumara kana ida qadaa yowma alfidri wa yowma aladxaa yajharu bitakbiiri cabdillahi ibn cumar wuxuu ahaan jiray markuu u kallaho ciida loo yaqaano ciidulfidriga iyo ciidda loo yaqaano ciidul adxa loo yaqaano yajharu wuxa uu la jahri jiray oo kor u qaadi jiray bitakbiiri takbiirta xataa yaatiya almusalla ilaa uu musallaha ka yimaado golaha lagu tukanayo ilaa uu ka yimaado markuu gurigiisa ka soo baxo ilaa uu tagayo meesha iyadahi takbiir ayuu kor u qaadi jiray uma yukabiru takbiirtiibuu sii wadi jiray markuu masalla yimaado kabacdi xataa yaatiya alimaam ilaa imaamku soo baxo ilaa imaamku soo baxo saasuu wadi jiray marka waxa wey qofku in guriga marka ka baxdo takbiirtiisii akri laa ilaha ila allah laa allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar inaa takbiirta inaa wado ilaa laga gaaraya musallihii musallihii ma timi marka musallaha fadhiisato takbiirti baad sii wadaysaa ilaa imaamka uu soo baxo saasaa ku wadaysaa wayataakadu takbiiri fi lfitri canhu fi adxa marka loo fiirsho marka labada labada salaadood labada ciidood ciidda loo yaqaano adxaga loo yaqaano oo hadda ta noo soo dhowah iyo ciidda loo yaqaano ciidulfidriga way ku kala adag yihiin xagga takbiirta mid baa ku adag oo aakad ah in takbiirta la badiyo kor loo qaado tee way taasi waxa weeye ciidda loo yaqaano ciidulfidriga oo salaada ka dambaysa maxaa la yihahdaa ramadaan ka dambaysa alla wuxuu leeyahy walitukmilu lciddata walitukabiru llah walitukmilu lciddata qiro kale waxa leedahay walitukammilu lciddata balada walitukammilu lciddata walitukabiru llaha calaa maa hadaakum ciddadii waktigiina dhamaysaan ramadaanka soo dhamaysaan kabacdi ilahay subxana tala weydiisaan calaa maa hadaakum wa maca dalika waxaa takbiir badan ciidda loo yaqaano ciidda hadda nagu sufool leh oo ciid adxaaga loo yaqaano ayaa takbiir badanoo waxay bilaabanaysaa maalinta ciidda ayay bilaabanaysaa waxaa la dhamaynayaa afar beri bay soconaysaa ilaa laga gaarayo maxay ilaa laga gaarayo ayaamu tashriiqu dhammaanayo saasay ku soconaysaa waxau leeya cabdiraxmaan ibn sal ibni salma qaal wuxuu kanuu fi lafdari ashaddu minhum fi ladxaa waxay ahaayeen saxaabadu kuwo ku daran xagga takbiirta ciidda loo yaqaano ciidulfidriga marka loo eego ciidu adxaaga hal yukabiru xataa yaأtiya almusala aw xataa yaruj yakhruj alimaam takbiirta ma waxaa wadaysaa ilaa laga gaarayo musallihii laga gaarayo mise ilaa imaamku soo baxayo laba riwaayadood baa waxay ka sugan yihiin axmed ibni xambal oo labadaba waxaa sheegaya saaxib almuqni waxa uu leeyahay mid waxa weeye cabdillahi ibni cumar inuu maarata takbiirta wadi jira ilaa imaamka soo baxayo buu tilmaamaya marka waxaa raba qofku inuu takbiirta wado ilaa mataqaan imaamka soo baxayo qaabka loo takbiiranaya marka siiqada takbiirada aada baa maaragtay waxaa la akriyaa boqol wax oon la aqoon mele ka yimaadeen u fiirso marka cid ee, lagu jiro ee, tak- ee, lagu jiro waxaa loo yaqaano xilliga maslaha la fadhiyo oo takbiirta la qaadayo boqol iyo toban wax meela ka yimaadeen la aqoon ayaa la akhriyaa takbiiro kala duwan oo dhaadheer oo waxay yihiin aan la garanayn ayaa la akhriya isku tiro badatay waxaa iyadaha wax sugan ma jiraan hal siiqo mise laba siiqo oo kala duwan baa raggii saxaabada ka sugan laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam wax ka sugan ma jirto nabigu waxaa ka sugan inuu leeyahay takbiirta la badiyo qur-aankana waa ka walatukabirullah buu leeyahay ilah la weynay takbiir ayaa maar nabiga alayh sala slam leeyahay xadiis ibn abi shayba soo saaraya baa wuxuu leeyahay cabdillahi ibn mascuud baa waxaa ka sugan annahu kaana yaquul inuu ohan jiray wuxuu ohan jiray allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd taasuu akrin jiray taas maca dalika marka taas cabdillahi ibn mascuud saxaabi bay ka sugan tahay laakiin waxyaalaha badan oo laisdaba dhigo wax sugan ma jiraan taas saxaabiga ka sugan baa mataqaana u dhow sawaabka u dhow taa marka qofku inuu qaado oo ku celiyo ayaa laga doonaya allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar allahu akbar walilahi alxamd taa iyada ah ayaan tilmaan lakin nabiga alayh isalaatu wasalaam siiqo takbiira oo ka sugan oo kasoo aroorta ma jirto taa saxaabiga ka sugan ayaa waxay tahay tan ugu dhow sawaabka ugu dhow oo la doonayo in lala yimaado waxaanu ku tilmaamayaa eh, sidoo kale xad- saxaabiga le salmaan alfarisina way ka sugan tahay idan takbiir noocaas oo kale ba ka suganoo ibn xajar baa fatxi baariga wuxuu ku leeyahay asaxu maa warada fiihi ma akhrajahu cabdirazaaq bisanadin saxiixin can salmaan waxaa kaloo u saxiixsan waxyaalaha soo arooray takbiirahan آه، تكبيرته توصل عبد الرزاق عبد الرزاق هو صاحب المصنف ويا عبد الرزاق الصنعاني بالهذا كتاب المصنف كلو يقان صاحب كسلا ويا وحو ليه آه، سلمان فارس كورناي قال وحيري كبر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر تام تلمان من عمل بوس وقتها لبدا سيقو لبدا قابا تلماني ayaa wax sugan oo weliba saxaabadii ka sugan jira takbiiraan la qaadayo laakiin takbiiro badan la iska furto oo aada u dhaadheer oo ma taqaan wahazama alaxsaaba kulli waxaas ku jiraan waxay culimadu yirahdaan wax sugan maaha takbiirta marka markaynu aragnay takbiirtii iyo siiqadeedii aragnay muxuu yahay xukunka jamaaciga ah in la wada qaado innaga ciladana waxa wey imaamka marka laga baxo waa imaamka la sugaaya intuu akrinayo markuu bilaabo bay iska daba qaadana jamaca jamaca qaadana arrinka isaga wax sunno ah miya mise ma aha سئل شيخان ابن باس وابن عثيمين رحمه الله تعالى عن حكم التكبير الجماعي ابن باس iyo عثيمين baa waxaa la weydiiyey eh, muxuu yahay xukunka dadka wada qaadaya takbiirta mid baa la qiimaya kulle waa la wada qaadaya arrinkaasi muxuu yahay في نفس واحد بنغمة واحدة هل قف با هل, هل في نفس واحد هل مر بالاسلا ودا قاديا هل عد بالغ ودا قاديا waxay ku aj- waxay ku jawaabeen إن ذلك الاجتماع غير مشروع arrinkaas arrin banaan maaha wa inahu khilaafu sunna arrinkaas sunnadii bay khilaafsan tahay wa haabitata min ficli saxa- salafi ridwan ullahi calayhim waan soo tilmaanay si ay samayn jireen saxaabadu waan soo arnay in maaragtay nin walba gaar u qaadaya cabdullahi ibni cum- eh, cumar u qaadaya gaar u qaadaya nabiga calayhi sala slam codkiisa kor u qaadaya nin walba xiisa gaar u qaadanaya marka waxaa lagaa rabaa adu markaad suuqa maraysid markabaha gashanaysid sii baxaysid banaanka marka aad takbiirtaas ka wado masaajid markaa soo gasho takbiir baa wadaysaa ma la tukaday hore ka bilaw adigu allahu akbar allahu akbar imaamkaa sugin marka xukunka jamaaciga oo hal qof intuu qaado kulli lasla wada qaado arrinkaa isaga waa khilaafu sunna weeyaan khilaafu sunna weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaamna ma ahayn hadigiisi ma ahayn saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaamna ma ahayn arrinkaa isaga ahi bacd culama waxay daliishadaan oo ka hadlaan markay ka hadlayaan eh, arrinta jamaaciga ahi ba waxay daliishadaan oo ibn xajar soo naqlinayo xadiis lagu warinayo eh, muca- tacliiq mucallaq lagu warinayo nabiga alayh salatu was anahu cabdillahi bn cumar baa ley kaana yukabiru fi qu- fi qubatihi bimina marka mina la joogo xajka la joogo qolkiisa ama yani teendhadiisa ay hoo gudaheeda ayuu ka takbiiran jiray fayasmicuhu ahlu ahlulmasjid wuxuu maqashiin jiray maqli jiray dadka masaajidka jooga fayukabiruuna waa la takbiiran jireen wa yukabiru ahlu aswaaq dadka suuqyada joogan waa la takbiiran jireen xataa tartaja mina takbiiran ilaa magaalada meeshaas oo dhan ay takbiirtas qabsato sidoo kale waxaa kale oo la yidhahdaa wa kuna nisaa haweenkaa waxay ahaan jireen yukabirna خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد أبان أبان أبان بن ع- بن- بن عثمان وعمر بن عبد العزيز لبضب وحاول تابعين ويان ayaa waxay samayn jireen haweenka ayaa gadaashooda ka takbiiran jireen markay takbiirta akhriyaan ayaa haweenkuna ka daba akhrin jireen Eh, masaajidka dhexdiisa arrinka isagaa bay culummada qeyb kale deliishanayaan laakiinse waxaa fiican in qofku ku- ku kaaftoomo waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam eh, ka sugan ama nabi laga arkay ama saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyaga laga arkay marka waxaa fiican qofku inuu jamaaciga uusan sugin ee qof walba uu gaarkii u takbiirsado oo takbiirta la yimaado waxaa kaloo fiican inaan ka- ka tilmaano marka altadawucu qabla salaati alciidi wa bacdaha altadawuc qabla salaati salaati alciidi wa bacdaha qofku ma sunnaysan karaa marka musallihii tagtay eh, laba ragcadood ma tukan karaa oo ciidda ka horeysa ama ka dambaysa way jiraan dad badan oo marka musalaadka iska tukanaya waa jiraan laakiin xukunkoodu muxuu yahay culummadu maxay ka yidhahdeen culimadu waxay leeyihin lam yahbut lisalaati alciidayni sunnatan qablaha walaa bacdaha ma sugnaanin oo marka lagu leeyahay ma sugnaanin waxaa laga wadaa nabiga calayhi salaatu wasalaam lagama soo naqlin ciidda marka la tago in sunno laga hormariyo lagana damaysiiyo meesha waxaa loo tagaya ciiddi keliya weeyaan ciiddi baa lagu soo tukanaya ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إذا انتهوا إلى إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها صحابة النبي يا النبي عليه الصلاة والسلام تكون نمر كي سوق قارا ماشي مصلاها وحنا ما تكنجري صلاة كهوريس لبا ركعة كهوريس عيدنا ما تكنجرين لبا ركعة كدم عيدنا ما تكنجرين فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحبا كلو لو وريي عبد الله بن عباس أيا وحو ليه حديث بخاري مسلم صاريان ayaa wuxuu leeyahay ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam baa soo baxay ee nabiga calayhi salaatu wasalaam baa kharaja yowma alciidi maalin ciidow soo baxay fasallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukaday lam yusalli qablahumaa walaa bacdahumaa nabigu ciiddii uu tukanayay laba ragcadood oo ka horeysana ma tukan laba ka dambaysana ma tukan wuxuu leeyahay marka ibnu carabi raximah llahu tacaala التنفل في المصلى حديث كسوخ نتصايا النبي عليه الصلاة والسلام كسوغناني عيد مركا تحت مصلها لبرك عود باتوكنيسا واه عيدي اه wax ka horeeya iyo wax ka dambeeya ma jiraan la iskuma hayo haddii masaajid lagu tukanayo masalan oo cududaar baa yimi oo masallihii haddana confession ku tukanaa confession lama aadayaa la yidhi cududaar baa jira oo ama lama lama haya baa la yidhi ama baraf baan la socon karin oo masaajid baa lagu tukanaya marka masaajidka lagu tukanaya salaada ciidda markaa soo gasho taxiyatul masjid masaajidku kaa rabaa laba ragcadood baad tukanaysaa weliba taxiyatul masjidka masjidka culimmada yani abu xaniifa oo kale wuxuu leeyahay waa waajib buu leeyahay haddaad masaajid soo gasho waxaa waajib kugu ah buu leeyahay inaad laba ragcadood tukato wuxuu gaarsinaya heer waajib buu gaarsinaya soo maaragta yani waajib waxaa leeyahay salaada haddaad ka tagto aad dambaabayso weeyaan wuxuu daliishanayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam khudbo akrinaya ayaa nin soo gala markaasuu yidhi ma tukatay laba ragcad sii maysiin istaaga laba ragcad laba ragcad tuka buu yidhi nabiga amre bi marka waajib uu taagan yahay laakiin jamhuur culamaa imaamu axmed ibn xambal iyo shaafici iyo waxay leeyihiin eh, ma aha waajib ma aha marka haddii guri lagu haddii lagu tukanayo masaajid lagu tukanayo taxiyatu masjid masaajidka kugu leeyahay laakiin marka musal lagu tukanayo een, xadiiskaas isaga cabdillahi bni cumar cabdillahi bni cabaas wuxuu tilmaamayaa inaan maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam ciidda ka hor iyo ka bacdiba uusan tukan jirin wax salaada tukan jirin oo labada ragcadood ciidda kaliya uu tukanayo قال ابن عربي رحمه الله تعالى sida uu soo naqlinayo imaam ah, ibn xajar raximah llahu taala fi kitaabka loo yaqan baariga majalada labaad waxa uu ku leeyahay safxada ama beyjka ama bogga shan boqol iyo labaad eh, konton iyo labaad ayuu wuxuu leeyahay qaala ibnu carabi ibnu carabi ba waxaa laga hayaa wuxuu yidhi atanafulu fi lmusalla low fucila lanuqil haddii yani labada ragcadood lagu tukanayo musallaha ama sunno lagu tukanayo mataqaana musallaha haddii la samayn lahaa la nuqila waa lasoo naqlin lahaa haddii la arkay nabigoo tukanaya ama saxaabada tukanaysa haddii la arkay waa lasoo naqlin lahaa yacni waa loo soo guurin lahaa waman ajaazahu qofka banneeya laakiin culimmada qayba bannaysay culimmada qayba waxay leeyihiin qofku hadduu tago musallihii buu tukan karaa laakiin wuxuu leeyahy waman ajaazahu cidda bannaysay ra'aa annahu waqta waqta mutlaqin lisalaatin waxay u arkayaan inay salaadii ay tahay salaad muq- mutlaqa oo qofku maal iska tukanayo uusan u niyeysanayn taxiyatu masjid oo kale u niyeysanayn waman tarakahu qofkii ka tegay oo aan yani aan tukanna ila markii musallihii la tegay culammadii qayb waxay yidhaahdeen waa la tukan karaa qolna waxay yidhahdeen lama tukan karo qolada tiri waa la tukan karaa waxay kasoo qaadeen salaad iska mutlaq oo qofku meel kasta uu tago iska tukan karo qolada ka tagta waman tarakahu qofka aan tukanna ra'a nabiya sala allahu calayhi wasalam lam yafcalhu nabigu arko waxaan samayn nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aan sunno tukan markuu musallihii tegay bay arkeen waman iqtada qofka nabiga ku ku daydana faqad ihtada qofkaasa hanuunay marka culumaa saas tiri iyo culumaa saas tiri adiga waxaa kaaga fiican nabiga calayhi salaatu wasalaam muxuu sameeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam lama arag isaga oo tukanaya ee laba ragcadood oo ka horeysa meesha ku tukanaya musallaha ka dambeysana isagoo tukanaya lama arag laakiinse ibn xajar raximah llahu tacaala waxa uu leeyahay wa amaa mutlaqu nafli laakiin iska tuko mutlaq waxa la yihahdaa salaad iska tuka ah oo waxaa jira masalan gurigaaga tagtay laba ragcadood baa ku tukanaysaa shaqadii laba ragcadood baa ku tukanaysaa salaad baa iska wada adu mutlaq baa la yihahdaa salaada mutlaqa ahi oo lagu tukadaa falam yahbut fiihi mancun bidaliilin khaas ila ila in kana dalika fi waqti lkaraaha aladi fi jamiici اlayaam wallahu aclam waxa uu yidhi salaada mutlaqa oo sunada la iska tukado oo qofku iska tukado wax diidayaa ma jiraan wax diidayaa ma jiraan daliil yani diidaya oo gaar ah oo mancinaya ma jira buu leeyahay ila inay waqtu karaaha tahay waqtu karaahana maxay tahay waktu karaha waqtiga la yihahda ya quraha markay soo baxayso iyo markay sii dhacayso waxaa kaloo jira markay quraxda dhex istaagtana wa waa lagu daraa xilligay soo soo bixitaankeedana waa la yidhahdaa oo intayn soo bixin iyo markay soo baxda kabacdi ilaa intay ka gaarayso qeyd rumxi qurax dhacna waxa wey markay sii dhacayso iyo markay dhacdo oo saa u gasho oo baal kula jidho intaba waxa waqti karaha la yihahda marka wuxuu ley waqti karaahana waa maalin kasta wey ciidda keliya maaha marka marka wuxuu leeyahy qofka iska tukanayo oo salaad mudlaqa tukanaya wax diidaya ma jiraan qayb ka mida culummadu way kala qaybiyeen oo waxay leeyihiin kala saara war ma imaamkii baan loo ogolayn mise ma'muumkii baan loo ogolayn imaamka wayn ognahay markuu ciidda tujinayo waataynu soo marnay waxaa sunaa inuu soo daaho oo markuu musallaha yimaad hore ka galo musallaha marka way kala qaadeen oo waxay yidhaahdeen karaaha weeye ama karaahiya weeye imaamku inuu sunaysto laakiin waa loo baneeyey qofka ma'muumka ahi dadka caadiga ahi inay tukadaan laba ragcadood waa loo baneeyey si kastaba ha noqotee ana sunnata waxaa sunno ah tarku salaati qablaha wa bacdaha fi lmusalla sida sunnada waxa weeyaan inaad ka tagto salaaddii aadan tukan salaadda sunnada ahayd markay ciidda tukanaysid aadan ka hormarin aadan ka dabamarin ayaa waxa weeyaan saasaan maaragtay fiican faida sallaa bacdaha fi lbeyti sawaan kaana imaama aw ma'muuman jahsa laakiin markuu qofku ciiddi tukado inuu guriga yimaado oo ku tukado laba ragcadood arrinkaa isaga waa bannaan tahay sababtu ah waxaa jira xadiis uu warinayo ibn maaja iyo axmed iyo keyrkooda warinayaan oo abi saciid alkhudriy radi allahu tacala canhu qaal kana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam laa yusallii qabla alciidi shay-an faida rajaca ilaa manzilihi sallaa ragcatayni nabiga calayh isalaatu wasalaam kuma tukan jirin laba ragcadood oo sunno ah oo ka horeey ciidda kuma tukan jira musallaha fa idaa rajaca markuu soo laabto ilaa manzilihi gurigiisa yimaado sallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukan jiray laakiin ibnu cuthaymiin oo kale wuxuu leeyahay waxa uu leeyahay qofka haddii masalluhu ciid yahay yani kayn tilmaamayna weya qofka haddii lagu tukanaayo masaajidka lagu tukanayo masaajidka lagu tukanayo fa idaa dakhalahu linsaanu falaa yajlisa xataa yusalli ragcatayn ciid baa lagu tukanaya masaajidka qofku ma fariisanayo ilaa inuu laba ragcoo tukada mooyaane wastudilla bimanci rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam an xuyada an yamkasna fiihi wa amarahuna biictisaalihi wuxuu dib noogu ceshay haweenkayn kasoo hadlayni oo xaydka qabay si kastaba ha noqotee waxaa la doonaya marka qofka sunada daa'imahoo qofku markuu meesha tago waxba aanu tukan oo takbiirtiisa sii wato ilaa laga gaarayo waqtigii salaada ciidda salaada ciidda marka la gaarana waxaa la rabaa qofka isagaahi inuu mataqaan salaada ciidda keliya tukado marka laga baxana waddo soo laabto oo gurigiisa yimaado inuu laba ragcadood ku tukado ayaa u fiican sida nabiga calayhi salaatu wasalaam ay sunnadiisu ahayd waxaan u gudbaynaa waqti badan ma jiro sida sunnada ahi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa waxyaalaha uu nabiga ku tukan jiray ma kala tukanayo salaada ciidda waxa weeyaan xadiis uu warinayo nucmaan ibn bashiir oo muslim uu soo saarayo wuxuu leeyahay kana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yaqra'u fi lciidayni labada ciidood wuxuu akrin jiray في الجمعة يجمعها سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك الحديث ورب وربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما waxaa laga yaabaa hal maalin inay jimcaha iyo ciiddu is hal maalin wada noqdaan oo uu labadaa keliya ku tukado bas waxaa kaloo sugan nabiga calayh isalaatu wasalaam qaaf walqur'aan almajiid iyo iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar taana inuu ku tukan jiray nabiga calayh isalaatu wasalaam waxaan waxaynu gudbaynaa insha allah takbiiraha ama takbiirta marka la akrinayo culimmadu waxay ka hadleen qofku markuu takbiirta akrinayo gacmaha la taagayo waa arateen toddoba goor marka le- ama lix goor leeyahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar leeyahay gacmaha la taagayo arrinkaa isagaana seebay eh, culimmadu uga hadleen Eh, waxay leeyihiin laba qowl baana ku jira culimadu laba qowl bay ku yidhahdeen midda hore waxa weye annahu yustaxabu rafca alyadayni maca kulli takbiiratin mitla rafci rafcihaa maca takbiirati alixraami waxaa la doonayaa oo sunno ah qofku inuu gacmaha kor u qaado takbiir kasta oo ciidda la leeyahay allahu akbar leeyahay maca takbiirati alixraami sida kor loogu qaado oo kale takbiiratu ixraamka ee sida kor loogu qaado oo kale arrinka isagaana waxa weye cataa وأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد ورواية عن مالك رجع علماء أما مذاهب النوع عصو كلابة كتغي وحين دريشنا يان ولي دريشنا وحويان حديث عام أهاي وليه هي وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه مع التكبير نبي عليه الصلاة والسلام تكبير كستا صلاة عادي مركز الله أكبر لين وليه أما الركوع يا مسوك عايو نبي يقول لبدا قاعد كربو تاجري حديث كعام كابدريشنا يان وليهين qofku marku uu leeyahay xiranayo salaada xiranayo oo ciidda ah takbiiraha allahu akbarta leeyahay dhowrkaahi qofku marba gacmo kor buu taagaya bay leeyihiin qaala axmedu ana ama ana fa araa ana hada alxadiida yadkhulu fi hada kulah xadiiska hadda aan tilmaanay waxa uu soo gelaya ciidda iyo ciidaha ciid la-aanba salaadaha caadiga iyo ciiddaba soo hoosgelayayo mar kastoo takbiiraha allahu akbar leeyahay gacmo kor baa loo tagaya وروي عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد janaasadana waa aragtay waxay leedahay meeqa takbiir afar takbiir bay leedahay allahu akbar leeyahay faatixa la akrinaayo allahu akbar leeyahay sari nebiga lagu xiraayo allahu akbar leeyahay oo loo duceynayo mataqaana meydkii allahu akbar leeyahay kabacdi laga baxaayo salaadan loo yaqaano ciidana midna lix iyo toddoba bay leeyihiin marka cabdillahi ibni cumar baan arkay buu leeyahay oo mar kastoo allahu akbar leeyahay gacma kor u qaaday allahu akbar allahu akbar u qaaday buu yidhi fi ljanaaza salaada loo yaqaan salaada janaasada iyo walciidi salaada ciidda la yidhaahdo qolo marka waxay leeyihiin isaan tilmaanay waxay leeyihiin gacmaha kor baa loo qaadayaa mar kasta oo takbiirta la qaadayo mar kasta oo salaada la la bilaabo oo allahu akbar la yihahdo takbiiraha ku xiga oo dhan gacmaha kor baa loo qaadaya qolona waxay leeyihiin annahu laa yustaxabu rafcuhumaa fi gayri takbiirati lixraami takbiiru lixraamta u horeyso allahu akbarta la yihahdo u horeysa un baa baa gacmaha kor loo qaadaya laakiin kuwa ku xiga ka dambeeya allahu akbar leeyahay kuwa gacma kor loo qaadi maayo qowlka isagaana imaamu thawri sufyaan thawri iyo riwaayati can malikin imaamu malik raximah llahu tacaala iyo imaamu thawri sufyaan thawri ayaa arrinkaa qaba waxaana arrinkaa doortay wakhtaarahu sheikhu albani raximah llahu tacaala sheikhu albani waxa uu leeyahay ciidda marka la galo oo imaamku allahu akbar yihahdo taa u horeysa unbaa gacma kor loo qaadaya kuwa kaloo allahu akbar leeyahay allahu akbar leeyahay gacma kor loo qaadi maayo halka unba gacanta lagu qabsanaya buu leeyahay marka labadaa qowl bay ku kala tageen maa yaquulu bayna takbiiratayni labada takbiir dhexdooda maxaa la ohanaya labada takbiir dhexdooda maxaa la ohanaya mathalan takbiir baa allahu akbar baa la yidhi tan labaad allahu akbar ilaa toddoba yani takbiirad baa socota qofku muxuu udhexaysinaya ma iska aamusa mise waxba ohanaya waxay leeyihin culimadu wayaxmadu yaxmadu allaha wayathnaa calayhi yusalli cala annabiyi sala allahu alayh wasalam bayna kula takbiiratayni laba takbiirada kasta dhexdooda qofku waxa weeyaan ilahay buu ammaanayaa ilahay buu mahadinayaa nebiga ku salinaya waa salaada ciidda loo yihahdo oo waa ogteen toddoba goorba allahu akbar la yihahda toddobana lix baa la yihahda allahu akbar allahu akbar marka laba kasta dhexdooda wixii la odhanayo waxay leeyihiin waxaa la sameynayaa takbiir kasta marka allahu akbar tirahdo waxaad akrinaysaa ilahay baa ku mahadinaysaa ilahay baa ammaanaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa kutas yani ku tag ku salinaysaa wadaliilu dalika maa rawaahu اlأhramu واxtaja bihi أحmed arrinkaa waxaa daliil u ah xadiis imaamu atram uu warinayo uu dariishanayo ahmed ibni xambal can cuqbat ibni caamir oo laga warinayo cuqbat ibni caamir saxaabiga isagaa qaala wuxuu yidhi sa'altu ibna mascuud waxaan weydiiyey cabdillahi ibni mascuud baan waxaan weydiiyey camaa yaquulu bacda takbiiraati alciidi qofku wuxuu oranayo takbiiradaha ciidda ciidda takbiirteeda gadaasheeda qofku waxa uu oranayo qaala marka wuxuu yidhi cabdullaahi ibn cabaas ba wuxuu yihi cabdillahi ibn mascuud ba wuxuu yihi yaxmad allaha wayatnaa calayhi wayusalli cala nabiyi sala allahu alayh wasalam qofku markuu allahu akbar imaamku yidhaahdo oo ka taba tirahdo allahu akbar tiraahdo tan hore waa la yaqaana takbiirta u horeyso la xirto waxaa ku xiga weeya maxaa ku xiga istiftaax iyo caadiga allahuma baacid bayni wa bayna khataaya ama wajahtu wajhi tibaa ku xigta takbiirta labaad oo allahu akbar la yidhahdo wixii ka dambeeya takbiir kasta markaad allahu akbar tirahdo waxaa ka daba oranaysaa hoos ka u oranaysaa ilah baa ammaanaysaa ilah baa mahadinaysaa nebigaa ku salinaysaa marka wuxuu leeya yaxmad allaha wayatnaa calayhi wayusalli cala nabi sal alayh wasalam waana xadiis weeyaan xadiiska isaga waxaa saxiixinaya imaamu albani fi irwaa alghaliil ayay ku saxiixinaya marka in la ogaado way taas dadku badanaa way aamusaan haddii sunnada lagu sheego la xadiis baa sugan lagu yihahdana waxaa la doonaya inaad ku dhaqanto weeyaan ciidda toddobada goor allah akbar leeyahay tan u horeyso allah akbar la yihahdo waxaa ku xiga waa istiftaaxi weeyaan kuwa ka dambeeya markastoo allah akbar la yihahdo waxaa ku xigaya ilahayna ammaanto alxamdulilah rab alcalamin wasalaatu wasalaamu cala rasuulillahi nabigana ha ku salido ayaa laga doonaya haddaa daliil u baahatan cuqbat ibn caamir ayaa wuxuu weydiiyey yani cabdillahi ibn mascuud oo fuqahadii saxaabada kamid ahaa wuxuuna uu yihi markastoo saa la sameeyo waxaa la akrinayaa ilahay subxana wa tacala waa la ammaanaya nebiga ayaa maaragtay lagu salinaya qaala غayruhu raga intaama waxay yihahdeen an yaqula subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha ila allah wallahu akbar aw ma sha'a min adikri fajaa-isun qofku markuu takbiirta allahu akbar la yihahdo inuu akriyo subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha ila allah wallahu akbar ama wax kasta uu doono digriya inuu akriyo qofku waa u banaan tahay qaalahu saaxib almuqni kitaabka muqniga loo yaqaano ibnu qudaama ninka iskale ibnu qudaama la yihahda waxa weeyaan culimada fuqahada xanaabilada weeyaan ayaa wuxuu leeyahy arrinka isagahay waa la qaadana wahuwa qowlu shaaficiy imaamu shaaficina saasoo kale buu leeyahay waxaana arrinka wayuayiduhu ma akhrajahu lbayhaqiyu bisanadin jayidin can ibni mascuudin qaala fi salaati alciidi wuxuu keenayaa marka xadiiska cabdillahi bn mascuud haddaan sheegaynay oo riwaayad kale lagu wariyey oo yani bayhaqi warinaya u leeyahay bayna kuli takbiiratayni xamdu lilahi aw xamad allah caza wajal wahanaaun cala allahi xamdu lilahi wahanaaun cala allahi qofku markuu takbiir kasta yihahdo ama laba takbiiradoo kasta dhexdooda ilaahay buu ammaanaya qofku ilahay mataqaanaa buu mahadinayaa ilahay subxana watacala waa ammaanaya taa damba oo mataqana tilmaamaynana waxa weeye isaguna waa xadiis saxiixa weeyaan saan tilmaanay wuxuu la mid yahay xadiiska hore irwa u qaliilka ayuu imaamu albani waxau ku leeyahay waa saxiix weeyaan abu xaniifa wa imaamu malik wa awsaaci waxayba leeyihin saddexaas waxay leeyihiin yukabiru mutawaaliyan yukabiru mutawaaliyan laa dikra baynahu qofku waa boobsiinayaaba takbiirtaba wax udhexaysinaya ma jiraan oo masalan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar baa leedahay wax loo dhexaysiinayaana ma jiraan ba leeyihin liannahu law kana hunaka dikru baynahumaa lanuqila ilayna kama nuqilat ay takbiiraat haddii digri udhexeeyo waana loo soo naqlin lahaa waana mataqaanaa waana loo keeni lahaa si takbiirtaba maaragtay lakus naqliyo laakiin waxa weeyaan waa lasoo naqliyey oo imaam sheekh ama ibn mascuud raximah llahu tacaala ayaa arrinkaa isaga ahay noo noo faa'iideeyey oo xadiiskaa noo keenay marka qofka waxaa la doonaya inuu markuu allahu akbar yidhaahdo takbiirta u horeysa qofku waxa uu galaya waxa weeyaan waxa loo yaqaano siftaaxi tan labaad iyo tan saddexaad iyo tan afraad iyo tan shanaadna qofku waxa uu la imaanayaa waxaa loo yaqaan maxay adkaartaas aan soo tilmaano weeyaan waxaana madaahibka marka loo eego u tagay imaamu shaafici iyo imaamu mataqana axmed ibn xambal waxay leeyihiin waxaa la imaanayaa ducada aan akriyayno abu xaniifa iyo awsaaci iyo waxay leeyihiin waa la dejinayaa wax udhexaynaya ma jiraan laakiin waxaa sawaaba waxa weeyaan maadaama cabdullaahi ibni cabaas cabdillahi ibni sacuud ay ka suganta array isagahi in lala yimaado qofku uu la yimaado adkaarta noocaasa uu la yimaado waxaan kusoo gabagabeynaya axkaam badan baa runtii ku sugan lakin waxaan kusoo gabagabeynaya ida ijtamaca alciid waljumcatu fi yowman wa fi yowmin waaxid say jimcii hore dhacday yani khudbadii ciid hore dhacday qofku haddii uu la yimaad haddii ciidu ay kusoo beegmato maalin jimcaha maalin jimcaha bay ciiddii kusoo beegmatay arrinka isaga ahi muxuu noqonaya marka waxay leeyihiin ida اجtamaca اlciidu wاljumcaةu fi ywmi waaxidin saqadat اljumcaةu cinda akari ahli اlcul- cilmi hadday jimcada iyo ciidda isu yimaadaan hal maalin soo wada galaan oo jimco noqoto oo ciid iyo jimcada isu yimaadaan jimcihii waa dhacaysaa ciidka ayaa la tukanaya aman salla alciid ciddii ciidii tukatay waa ka dhacaysaa xadiiska uu warinayo zayd ibn arqam oo qaala sala allahu alayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi nabigu intuu ciid tukaday uma ra- rakhasa fi ljumuca man shaaa an yusalli falyusalli uu ruksayay wuxuu yidhi maanta ciid baan tukanay ee qofkii jimco tukanaya ha tukado qofkii doonaa iska daayo saasa nabiga calayhi salaatu wasalaam yidhi laakiin garanay dadkii baa waxaa lagu yidhi dadkii ma'muumiinta ahaa baa waxaa lagu yidhi haddaad doontaan tukada jimcaha haddaad doontaan iska daayo laakiin imaamka iyada ahayd imaamka culimadu waxay leeyihin laa tasqudu sidaa ka dhici mayso isaga hadduu ciidda tujiyo maantay jimcaha masaajidka inuu yimaado tujiyo weeyaan lianna eh, nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa arrinkaas dhacday ciiddii intuu soo tujiyey ayuu jimcihii tujiyey wuxuu yidhi eh, qad ijtamaca fi yowmikum hada ciidaan maantadii maantadii maantay waxaa isu yimi ciid iyo jimcihii laba ciidood faman shaaa ajza'ahu min aljumcati qofkii doona jimcihii tan un baa ka gudaysa wa inaa mujamicuun laakiin annagu jimcaan tukanaynabi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa markaa alla ka garanaysa marka inay ka dhacayso laakiinse ha ka dhacdo jimcidiiye duhur ma tukanaya qofki ila waxaa leeyahy jimcihii baa ka dhacaysa duhur ma tukanaya waraajixu waxa weeyaan qofku inuu duhur tukanayo culamo badan ba aada uga hadashay arrinka isagaahi oo aad iyo aad ugu xeldheeraaday qayb waxay yidhahdeen may duhur ma tukanayo waxaa ka mid ah imaamu shawkan raximah llahu tacaala waxa uu dariishanayaa cabdullahi bnu zubayr ee salaad uu tujiyey maalin ciid ahayd oo maalintii ciidda ahayd eh, ayuu dib u dhacay dib u dhacay oo isaga imaam ahaa ma soo hore uma soo bixin markii jimcaha xilligiis lasoo gaaray ayuu soo baxay wuu tujiyey marka duhurna ma tukan marka wuxuu leeyahy maadaama saa sameeyey duhur baa ka dhacaya qofka duhur ma tukanayo ilaa casr salaadka laguma leh laakiin waxaa looga jawaabay waxaa lagu yidhi cabdullaahi ibnu zubayr waxa uu sameeyey salaadii ciidda gadaal buu keenay waxa uu tukadaba waxay ahayd jimci ahayd ayaa leeyahay marka wasawaab waxa weeyaan jimcadii baa ka dhexaysa laakiin qofka waxaa laga doonaya inuu la yimaado salaad duhurka ahayd Eh, intaasaan kusoo gabagabaynayna wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa wa aclam jazakum allah khayr wasalaamu allah calaykum waraxmatullahi wabarakatu Ah. Sí, cómo no. Espérenla, espérenla. Ah, sheekh. Ay, naam. Ah. Ah. waataynu til- waa tilmaanay eh, takbiirada marka kor loo qaadayo gacmaha kor loo qaadayo ha waxay leeyihiin qolob waxay leeyihiin oo sida loo badan yahay ah takbiirada hore sida gacanta kor loogu qaadaba kuwa kalena kor loo qaadaya waxay daliishanayaan xadiis waa ibnu xujr warinaya uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam takbiir kasta gacanta kor buu qaadi jiray waa xadiis marka cumuum ah ama ciid ha noqoto ama yay noqone gacmo kor loo qaadayo qolana waxay leeyihin laga xoog badan yahay maya saas maahane eh, ciidda tan u horeysa uma gacmaha loo qaadaya kuwa kale loo qaadi maayo lakin sida raajix waxa weye saa uu sheegaya xadiiskaas waali ibn xujr uu nabiga alayh salaatu wasalaam takbiir kasta kor buu qaadi jiray gacmaha kulli ya saas ku maasha allah baarak allah isaa loo qaadayo ama dhima was wax shay sunnaa weeye shay shay rugni oo ka tagtay maaha shay rugni oo salaadii kaa buraysa maaha shay sunnaa ka tagtay weysa Ah. gacmaha kor dhigta ee intaas dhaya insha allah baarak allah
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله